kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka dhacdooyinka ugu waaweynaa toddobaadkan waxaa ka mid ahaa kulan talawadaag ah oo loogu talagalay aqoon-yahanka soomaaliyeed ee kasoo jeeda dalaalka ku yaala geeska afrika ee ay soomaalidu degto oo lagu qabtay jamhuuriyadda jabuuti kulankan oo ay soo qabanqaabisay xarunta daraasaadka heritage ayaa waxaa soo xidhay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ka warramay ahamiyadda kulankan oo kale waxa aan aada ugu faraxsanahay in aan dad aqoon-yahan iyo mas-uuliyiin iyo ganacsato iyo ganacsatadu waa tujaal waaweyn waxaan sheegay maaha ganacsiga yaraa maaha rag waaweyn waxaan sheegay hadashani heritage iskagu timaadeen aada baan idiin soo dhaweynayna heritage-na warkeeda waan maqalnay shan sano iyaan soo gardaadinaynay baa tidi oo haddeetool waa sala joogsatay annagu wixii aan ka tari karno waan isku dayaynaa inaan ka tari karno mas-uuliyadda weynisadee ragga culimmada ee halkaa isugu yimid ee ku bahoobay in ay waddanka waktigooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda iyo khibradooda intaba ay isugu geeyaan hagarliina ay uga qayb galaan dhismihiisa horumarkiisa iyo waxa ay ummaddu ka sugayso kolka la doodo aan wada hadalno waan heshiina bay soomaaliyeed markaa dee ummadda soomaaliyeed way u baahan tahay dadkaas oo dhan maantana subjectgu wuxuu ahaa soomaaligu maqaamkiisu halkeebuu gobolka ka jooga soo ma dadka uu la nool yahay noocay doonaan ha ahaadaane inuu meesha uu joogo kenya ha joogo ethoobia ha joogo jabuuti ha joogo soomaaliya ha joogo somalilan ha joogo inuu ku kordhiyo adduunkani maskaxdiisa iyo aqoontiisa ummadda uu la nool yahayna inuu kula noolaado xubbi iyo sharaf waxa aan dee isleenahay jabuuti marka aynu joogno aqoon-yahanka doorkiisa inaan adeegsanay mar hore oo xabta aan joogi jirnay oo aan mar kasti oo loo baahdo in la furdaamiyo soomaalida dhibaatadeeda in la furdaamiyaba dadkii la adeegsanayay dadkiina wey idinka ayaa ahaa dadkii ka tala bixin markaas wixii alla qorena uu dhacaa maanta diasporaa wax la yidhaahda ayaa jira oo ayaguna dhibta geysay dhulkaasi kasokow jiil cusub oo waxbartay oo aqoon iyo xirfad iyo khibrad intaba kusoo kordhinaya ummadda soomaalida weeyaan agaasimaha xarunta daraasaadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi ayaa isaguna v o eda uga warramay kulankaas ujeeddada kulankan wuxuu ahaa horta waa kulan qayb ka ah shaqada aan doornay inaan qabanno macadka heritage ahaan saddex ilaa afar shaqaan qabannaa midda ugu horreysa waxa weye inaan daraaso cilmibaaris samayno oo waqti dheer nagu qaadato lix bilood toddoba bilood siddeed bilood qaadato waan mawduuc doorno waxbarashadaan ka doornay abaarahan ka doornay qaxootigaan ka doornay amnigaan ka doornay kuwa ka kooban cilmibaaris ka kooban na waa samaynaa oo markii labadii biloodba mar wixii markaas taagan aan tooshka ama diyaaradda ku saarno waxaan kaloo qabannaa kulamo aan u bixinay forum for ideas ama madasha aragti wadaagga soomaalida muqdishaa xarunno ah muqdishaan ku samayna inta badan waxaan go'aansanay sidaan markaa aragnay faa'idada annaga ay noo leedahay oo xogta iyo caqliga aan aruurinayno iyo midda ay dadka u leedahay ee dalabka ka imaanaya inaan samayno mid sannadla ah madal aragti isweydaarsi iyo afkaar wadaag soomaaliyeed oo sannadlaah kuwa kaloo adduunka ka dhaca jira oo waxa lagu dhaliyey world economic forum baa jira asban ideas kuwa ay dhahaan baa jira oo maqaawiirta iyo inta talada leh iyo inta waxog iyo inta maaragtay aragti haysa ay sanadkii marku kulmaan wax danin ay ka hadlaan marka waxaan isnidhi soomaalidu jamhuuriyadda soomaaliyana waa degan tahay kenyay degan yihin etoobiyay degan yihin qurbahay degan yihin jabuuti bay degan yihiin maamul goboleedyada jira somalilan baa gooni isku istaagtay dadka soomaaliyeed mar kasta buuqa xamar ka jira baa laga sheekeeyaa laakiin si danaha aweynoo noo yeelo qarniga soo socda ama kontonka soona soo socda sida qaaraddan aan ugu noolaanayn iyo gobolkan in wax layska yidhaahdo laysku yimaado caqliga la tuujiyo